أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس التاسع وخمسون درس خنتن استقالات من دروس كتاب أبي شجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة في أحكام بقية أحكام الدية والحدود may baa ka jarnay handiyadii axkaamtii ayaa ka dhex jarnay ee iyo xuduudi insha allahu tacaala dagrkii oo mawdihida oo adeey adeeyo mawdihida may ka jeeday tan laftaha bahaas way lanka wala dagray madaga laftiisa ha edaati wasini wa fi sini ilkidi khamsun shan oo min alibili gaal ayaa ahaati waay khamsun shan oo min alibili gaal ayaa ahaati almawdixatu mayla ka jeeday hiya aljarxu alladii yasiru ila alcadami jaraaxada oo lafti diira waay wayuwadihuhu yakshifu canhu allaxmu laxmagaya edaay waay jaaa may ahaaday fi xadiidi camri ibni xisam radi allahu canhu asaabiq wa fi sini ilkidi ilhal ilkid hadii qof ilku bi khamsun shan oo min alibili shan neef gaalayo ilkidi ridooshi wa filmuwadixati ti edayti madaga laftiisa edayti dagar waay khamsun shan oo min alibili waayoon walaa farqa bayna sinin wa ukhra sanada saniya sanadan i sanada kale farqa min dhahay lima rawaa abu daawud wakayruhu min can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah qaala wal asnaanu sawaaun maanaa walaa farqa bayna sinin wa ukhra maanaa ilkidin ilkid ilkoo takale tan kale farqa ma leh ilkoo is qaban tokmad hadii la rida shangneef gaalew hoob ilkoo dhan dhirid wal tiriye kas shangalan hisaabe maanisha saasu shariga ilaahay xugunshe wal asnaanu sawaaun waay samayin haga diid atathniyatu wadarsu sawaaun le waay waxyaabahaasoo dhan marka waa min al jaraaxi alatii tajibu fiiha diyaatu jaraaxooyinka diida ka waajibaas markun badan yihin muudixida yamayo muudixida dagarka oo lafta idaaya waa shangneef gaalayo ilka dililridi shangneef gaalayo jaraaxooyinka ma jare oo markan qofka biniaadanka la deersiya jaaifi kuma da jaaifi mayla raay lanka dhaawaca la deersi ilaa ololadiis joofjiya jaraaxada deerti ololadaas baadinka min alcunuqi goorta amba laabta amba ololada goorta laku geliyi baadinshiha deerti amba hibidka laku geliyi amba ololada laku geliyi may deere kullu thuluthu diyati diidi thuluth iwaan diidi thuluth jaaifi la raay aljaa'ifatu ti oo may waaha oo duleelidii waay macnaa may waaha hoose aan dhiidi taasi oo kale may la dhiibeyihin thuluthu diya diidi thuluthi sade meelood hal meela la dhiibe diidi ma hayne boqol neef gaal eh ma hayne haa boqol neefka boqol ka neef gaal eh thuluthu diyati waay meegaa marku soddon iyo saddexalaad i hallo thuluthi waay walma'muumati ma'muuma may la raaytii oo maskaxda deertiya la raayaan ma'muuma macnaa dagaraa la dhow lanka dagarkana maskaxdiisa deeri aljilda alatii takuunu tahta alcadmi lafta hoostiya lafta hoostiis hoobka saaran ya deeri oo maskaxda saaran ya dagarka deeri may laku dhiibey thuluthu diyati taas oo kale thuluthu diya laku dhiibayaan walmunaqilati ti lafta rorti lafta guuridi makaanshee ku dhagaajidi meelkaleen dhagaajidi cushur ya kasun waay tungna diidu cushurshe tuman waay iwa nisfu lcushuri tuman neef iyo may laku qaaday tuman ishan neef gaale oo kale laku qaade walaslu fi hadi halaatha maa jaa fi xadiidi camri ibni xisam radi allahu canhu wa fi lma'muumati thuluthu diya xadiid oo camri ibni xisam laku yiri ma'muumadii maaray ka ororay sala allahu alay wasalama thuluthu diyat yaka sugun wa fi ljaa'ifati ti oo joofaytiina thuluthu diyat yaka sugun wa fi lmunaqilati ti guuridi khamsata cashara min alibili tum ishan neef gaale yaka sugun ma jare wal haashimatu tooleraw haashimada maylaray ti ibiidi waay laftiba ibiidi lafta ibiidi ushuru diyati kasuun tumuneef gaale lima rawaahu lbayhaqiyu can zayd ibni thaabit radi allahu canhu qaala fi lhaashimati ti lafta ibiidi cushurun min alibili waaw iya kasuungay rasuulka sala allah alay wasalam marka haakada marka waxyaabahaas oo dhan jaraaxaad waay laakiin jaraaxaadkaas dhan xukuumaad waa kasugun macnaa xukuumo maylaray maa yaraahu qaadin ijtihaadka maxkamada wali inqadarti waay dararshee la fiiriya laakiin muwadixida tan oo lafta edaaytay lafta adaantay habati qisaasa kasuun hooba qisaaska bede la afiyoon boonhayn khataa hayn shangneef gaalew ilkidil ridin shangneef gaalew inta kaleena inta una sheegni waay فهو في الموضحة تيل اللفت إداي دغرك اللفت إداي والسن وفي قلع السن الكدي فجوشة خمس شنق من الإبل يكسون وفي كل عضو هو كست لا منفعة عضو ذا لا منفعة فيه عضو في شيء منفعة لها إن حكومة وكسون هو منفعة لها إن hoobi ay walaalan ka lagu gooy hukuumi hukuumi ka soo hukuumay la raay maxkamada qadiraas oo leen qadirto la siiya waay muqaddar kalma leh maylka jeeda markun walaa oo manfaadan lahayn sheyga manfaadan lahayn may kuma de midalan may kuma de kaliyadi shalla galanta enjegdi oo kale galantiis oo qiimo lahayna qalalan enjegan hortaba enjeganaaytay oo shalalka dhii yaa ku gooy amba farti oo enjeg zaa'id ka hayti farnyaashay shantee haaysada too zaa'id ee kiyaale laku gooy amboon hayn qofka meelka naas iyo lagu gooyo qofka meelka naas iyo hubo manfacan lahayn waay wa nahwi dhalika wayaaba hubnaa manfacad aan lahayn laakiin qurxin iziina amba zaaidna meelanka yaal hadii lagu jara qofka xukuumo waay walan qadare wal al walay maxkamad aan qadirto qaadade wa fi kulli udwi marka daabid waay huban kasta udwga wadiyatul abdi qiimatuhu wadiyatul janini al-hurri غره عبد أو أمة ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه دية العبد أدونك ديديس قيمته عبد قيمديس واي أدون للي ملكه حدي لدلو ديديس قيمديس واي معناه ما دام ملكه قيمها مركي سوق لجي ولا سوقوي لها ديديس اه تاسا لديبه مقتيس اه wadiyatul janiini uurka jarkii diidiis inog oloolo ka jar ays ololeyska jar hadii la rida janiinkii alxuri oo hur ah janiinkana hadii hur ay guratun waay guru waay gura macanisha maylka jeedaha odoon amba odoomey yaa laku dhiibe onoga janiinka uurka jarka oo la rida hadii hiligii oo odoonta jartay ata odoonga laku dhiibe gurada macanisha saas waay odoonka oo yaala ku dhiibe amba odoomeyd waa laku dhiibe odoon amba odoomey markan ha sheegnayhin odoon amba odoomey macnisha maata gurada macnisha ha sheegni yani wali lakajeeda gura wali kafadhiida waxyaabahaas o dhan wal ha edaayay horeya horeya ha sheegni may waa maalan may baa nagadaasehan odoon amba odoomey yalla ka mag dhawe inog hur ah ays ololadeya ka jar hoob lah rida macnaga waa saas waay gurudanna waa waxyaabaha oo la kasaayo macruufka eh oo oo fog figiga kasaaw yaa gururo guruda macnisha saas waay guruda macnisha saasu gurudaasaa la dhiibay odoomey eh ama sime eh odoon aliley eh milka aliley eh kaas waay haddii janiinka ragii kan lah ridi haddii hor an hayne odoon haddii ay kan lah ridi kan lah ridi haddii odoon ay kan lah ridi haddii odoon ay janiinka lah ridi uurka jar odoon ay haddii lah ridi cushru qiimati ummihi aadis qiimadii cushursha ayaa laku dhiibay aadis yala qiimeeya qiimada aadis deerti tuman meelood madilan dhaka meelo tumanaad oo kale yalla gudee waay haddii odoon la leey usaywal qiimee isuun wadiyatul cabdi odoonkii diidiis qiimatu qiimatul cabdi odoonkii qiimadiis waay wadiyatul xurra janiini uurka jarkii diidiis alxurri un oo xurka ah guratun gurudo waay maanaa guruda odoon ama odoomey waay wal fasiri cabdun odoon oo amatun odoomey waay yaa laku dhiibee wadiyatul janiini uurka jarkii diidiis ar raqiiqi oo odoonka ahay cushru qiimati ummihi umi raqiiqi raqiiqa aadis qiimidii qiimadaas cushurshe iyo diidiis e waa isuun taasaa diidiis ah qiyaasan calaa janiin ilxurati alanku qiyaasadee liana algura kaana taqdiru tuqadar gururada maybal kaga direey bicashri diyati lmar'ati waay bicushri di gururadii iyo mayl kaga direey gabarti diidii cushurshay halkaga diray saas daraadii aadis qiimadii qiimadaas cushurshay iyo dii ingaasuun faslun haadaa kan faslun kii fasale waay mayba anfasal iyaha fasalkan kan eh في أحكام اللوث لوث ولا رأو لوث لوث كمعنى شيء ما بالك جيده وهيابة أو أو وي واها قفك لن ملاي واي إني أو أحكام القسامة واللوث أحكام القسامة يلي دارت مثلا وسائلك ولا لك السوق وسائل الإثبات ما يكون متى والقسامة اللي راكم مدى الشرعية markii iqraarka iyo shahaadada waxyaabahaas oo dhan may la jirta qasaame la jirta qasaamada marku may baa la reeyahay haddii qof lan hubna lanki dili li dile meelna lan malayaw markuu sigee may waa diidii saas waay waydag tarana bidacwa dami dhiiggii sheegashadiis haddii la hariirsido lowthun calaama haddii la hariirsido oo tusaas inidaad meelan malayaw yaqacu bihi fi nafsi lowthka nafta ka dhiyaw sidqul mudaci kan wala sheegdo runtiis halafal mudaci mudaciga dhaarade khamsiina kontonga dhaarade yamiinan oo yamin yamiinin oo dhaar eh wastaxaqa mayba mutaysidey addiyata diidiya mutayside wain lam yakun hunaaka lowthun haddii meelan ahaana lowthan ahaan falyamiinu yamiinta mayba ahaadase alal mudda calayh mudda calayh korshee ahaadaas waay maybaa laka jeeda tagna maalan dhasaami lere ahkaamul qasaama qasaamada dhaarto waa dhaar oo yacni konton dhaarad oo kale waayo oo la dhaarada waa ilaan la dili diidiis wasiilo laka sugaw laka sugaw kaas maybaa kumad aha maalan sida shareecada qabta ee qasaamadaas taas ee maybaa kumad aha waa dhaar waaye wahiya aymaanu dimaai dhiigayaalkii dhaartay ow وإذا اقترن هدي اللي هرسدو بدعوى الدم وإذا اقترن هدي اللي هرسدو بدعوى الدم ديجي شاك دو شي دعوة ديك شاك الشتك هدي اللي هرسدو لوث علامة هدي اللي هرسد لوث لوث ما إلا راي بمثلثة لا أقري وهو لغة الضعف ضعف واي لغة هان وشرعا ما إلا راي لوث ما إلا راي قرين واي علامة تدل على صدق المدعي مدعى رنتيس تصاص واي calaamo lankun lankan dad reer hebel ama magaalo fulaan dadsi ama reerkaas ya lankun lankun oo diliya leylank markaata adna manhaay laakiin calaami rahohay calaamada qariino tusaas waa ini walaa u sheega runtiis ad qariinadaas ini sheegas waay qofka galbishii ini arantun ini suurtagal ad sheegaas marka armoogaas oo kale haddii dhiyaan yani dil noocaas eh haddii dhiidam sheegasho noocaas eh oo calaamana la hariirsa yaqacu dhiyaayo bihi loothka sababtiis fi nafsi nafta dhatee sidgul mudaci kan wala sheegadaw rugnimadiisna nafta ka ridaw loothka xalafal mudaci kan wala sheegadaa waa dhaaraday khamsiina yamiinan kan wala sheegadaw may dhaaradee konton dhaarado dhaarade calaamadaas daraadiye konton dhaarodya dhaarade walaa yushtaradu muwaalaatuha alal madhabi madhab shaafici haddii la fiiriy inay konton kaba hariir haadan shardame haddii la fadato tartiibso kor maalin bisho shalgooso kor shan maalmood maalinkii tumaga dhaarade walow takhallala eymaanu junuunun min alxaalifi aw liqmaa'i minhu buniya bacda alifaaqati calaa maa mada haddii dhatun waalada hataa wali horay walan hisaabe ahaan kaleen hataa lan bilaa walka dhaseelay wastaxaqa may mutaysay kontonkaas dhaarod hadiise dhaarod adiyata diid yaa mutayside markun diida yaa mutayside loothka markankaasa lere looth dacwa dami waay ay dacwa alqatli walowthu qariinatun xaaliyatun waay qariina calaamo oo xaali ah oo amba maqaali ah oo kutusaas waay maalan qariinada xaalida oo kale may kuma dhahaa mayba an yuujada qatiilun fii qaryatin qof la diliya may laka helay tuulo dhatiya laka helay ay dilihee dadka ahlu tuuladaas tuuladana walaa kula dhehey dadshay tuuladii oo dhatiyo lanki miitiyey laka aragi taas markun qariinuu calaamo xaalo xaalo wal tusaas waay oo maxillatun beyna beyna ahliha cadaawatun yaa laka heri walaysa fiihaa kayruhum meelin lang yo on hayna marooga marka may la ree qariina xaaliya la ree taas qariinal maqaaliya may kuma daayeena ay yashhada cadlun waaxidun hal qof caadil ah yamay markhaati ku nagday in ilankaas nimankun dileen oo man laa tuqbalu shahaadatuhum filjannaayaati amba lan shahaadadiiyo jannaayaadka lanka ogolaadaan yaa markhaati fureen maalan looth hajar qarina magaaliya xeweena ma ereena nimanku waa la- iyo dileen lank xeweenka janaayada iyo jaraahada markaate huduuda marka nagada koraan laakiin way waa lootha nagdaas alaami nagdaas marka may lerehay looth magaaliya lerehe oo xaalad eh, ga- war tusaw naagoogi oo kale sabyaalki oo kale fulana fulan dili oo kale saas oo kale hadiyeed markaasay lanka oo mudacgee ya markun ya ya adkeeya seesanad an weelasa loodka ya ya ya ya arrintiis ad- dacwadiis adkeeye ee dhaaro ee lare konton dhaarod oo qaraabadiis dadka lankaas dhiigsa ile dhaardoyanga la dhaarade diidiya markaasayna ya la mutaysadee waay wain lam yakun hunaaka lowthun haddii meelaas loothan jarin haale imaqaal walihaadob loodka falyamiinu yamiinka dhaarta alal muda calayhi muda calayhi korshii ahaate dhaarte lanka muda calayhi ewa yamiin khontan dhaarade oob lanki muda aghay looth an haysana muda calayhiga dadka walaalaka sheegado hay han yo ewa khontan dhaaradaya dhaaradaayan waay والاصل في هذا ما اصلا ارنتن تنه ما رواه البخاري امام بخاري حديث وريه شان كون تضبول ساليكو ومسلم كون لبغل لهدون السغال وغيرهما عن سهل بن ابي حثمه رضي الله عنه قال ان طلق عبد الله بن سهل عبد الله بن سهل لان لا راو iyo lan la rawa muhayyisatun ibn mas'ud muhayyisa ibn mas'ud iyo abdullah ibn sahla tabeen intay ambahan ila khaybara khaybar dhulka la raha madiinaha ka hariirsino oo yahuud degnayti ambahan wahiya yowma idin sulxun maalintaasna sulaha kula dhehay muslimiinta iyo fatafaraqa madimeeli khaybaradii beeroo sheedaan iyo shal tabeen lama dhini in shal bahan abdullah ibn sahal iyo muhayyisigi fi naqli ka shal tabeen beergeeda tamar ewahayd فأتى محيصة ولير لها شل مغنادر محيص يا إلى عبد الله بن السهل عبد الله بن السهل يا محيصي إن كوي وهو يتشحط في دمه يسود ديك شيء كقولن قلوه عبد الله بن السهل كي للدري محيصي هو بحلابة ملان كي ديك شيء عبد الله بن السهل وديك شيء كقولن قلوه أن كوي قتيلا أسود للدلي فدفنه دوغي lankii meelaka duuga lan islaamka may qabe lankoob dhamadina horlaku duuga inkastoo asrigun hati roogna lankoob oo la dilo si jariime dulmo lan dile degdegna nin duugaan la baaraw may weelaysi oo oo lanin edaaye lanka dhiigshay dubalan dhakee qaraabis inti ku kooyaas duugatiis ee may waaha lankan wal baare waxyaabahaas ilmiga casriga iyo horumari basamaadka alla ku qaada waxyaaba badan aa la fiiriye laakiin eh, sharciga guud ahaan lankoob dhamad in horey laku duugi waayo fadafanahu markuu muxayisiga cabdillahi ibnu sahla ha duugi madiini ha gali uma qadima almadiinata madiinat lmunawara ha gali fandalaga cabdiraxmaan ibnu sahl lan oo la dhaaladay cabdillahi ibnu sahl cabdiraxmaan ibnu sahl leeraw iyo muxayisigii iyo waxuwa- wax- waxuwayisa lan leeraw ya baxeen amaahu oo oo edeershay eh, lamada ma edeerin haayeen cabdillahi ibnu sahla edeerin haayeen ابن مسعود مسعود لمديس ابن آه إن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبهن marka muxayisigi waxwaayisig dadweynahay cabdiraxmaan ibnu sahalkana yaraay cabdiraxmaan maadaama walaashay la dilay mayba bilaaway ini war ka buusa bilaaw fadahaba cabdiraxmaan yatakallamu ini waramo ya ya ya bilaaway wa kaana asqara alqowmi go- dadkan isun yaraay faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam ilaahay nabishay meeray kabbir kabbir kabbir ilkubra kan wiin wiinaya macnaa ada yartaa sukalkoo horumaro islaamka diinta islaamka adabiyaadka iyo may kuma daha lanka wiin ini hadalka lakaga deri darjada ka wiin amba cilmada ka wiin wali ka wiinadoob ini lakaga deri marka wal koobanyaa sugaa leer horta hal hadalo liyatawala alkalaam alakbaru ilan khibri leylan waana koowenye ixtiraamna saasa ka jarta dadka waaweyn in la ixtiraam waay Ee, saas waay mararka qaar may argaas ahan yo dad weyn roogan yaalkoo yarar yani edeb darro waay taas sunnada rasuulkana sala alla alai wasalam ha ku horjeeda markuu ma yaray sunnada mayoo lanka weyn in la gederiyo hadalka laka hormari waay markuu rasuulka sala alla alai wasalam ma yaray liyatawala alkalaam alakbaru lanka weyn hadalka ha tawaliyo korooyahay fasakata سكودي عبد الرحمن فتكلم آه، ما يبوا محيسي هو يسي الدهوين قال ميري رسولك مركي وركي شيغان لان كانوا للدلي خيبري لك الدلي وان من كاس خير خيبري الدلي غير أتستحقون قتيلكم قتيلك مركب مقال حالي إيه يعني لوث حالي أو ياج سوغن أكتا ميل لك الدلي ميل داتكال روغي مهاين لوث كاس مركب لوث حالي اللي ره أتستحقون متي سداس نوى الرسول صلى الله عليه وسلم قتيلكم قتيلك ديكشي بأيمان خمسين konton dhaarood oo minku maadaama loosna haystra mudacni isingetiin konton dhaarood dhaaradaasana gaalu meereen yaa rasuulallah amrun lam narahu amar una wiligan una horan aragnawa erikan dalankaan la dilo hatan kontan dhaaro dhaaran gaala meerhay haddiiba arrintaba saasan hayna fatubari'ukum yahuudu yahuuda berinagdaasa er yahuud yasiinku berinagdaasa fii iimaani khamsiina minhum haddiisan dhaarad u haytan dadkiisan tuhumu haytan ya kontan dhaarod dhaaradayan kontan hoobdhoo dhaaradayan yoona may waaha tuhumada isan haystan oo ku berinagdayan ee rasuulka sal alla alai wasalam gaalu meereen yaa rasuulallah qowmun kufaaron kuwaas qolo gaale e waay gaala seninka dhaaradaas fuaadahum fawaadahum rasuulullahi sala allah alai wasalam arrinta haddii saasnagati ilaahay rasuulsheeya digiisii lanki min qibalihi dhinishey maadaama almaslaha alcaama ay nimanka reer yahuudeedna niman markaasay musaalaxa oo sulxu kuludhehe muslimiinta ay ayin axado kuludhehe saas daraadiya rasuulkana yani mas-uulkii ay marka maslaha alcaama waa meelo jirta maaha ma y suubiyey markun rasuulku sala allah alay wasalamki yani diidiisa iyo min iyo nabaga dhiibi sala allah alay wasalam taas marku may ka tusaasehan beytulmaalka laku dhiibi waayo min cindihi oo min beyti maali muslimiin lamadaba ihtimaale hadii yaa laku dhiibi intaas marku may daliilin ata loothka qofka hadii may waha looth xaali eh looth maqaali eh hadii jiraan dadkay oo mudacaga eh lansheen lansho inti la dili sheegdaan yaa khontan dhaarad dhaardaan hadii oo on dhaarnaan diidiya qaadaan lanki diidiisa mutaysadaan وإن لم يكن هناك لوث هدي ميل لوث على والأنجرنا فاليمين يمين تمركاسي على المدعى عليه مدعى عليه يلا كنجا خب نمكي مدعي مدعين تهاي دارتكو أجي سنة يمين المردود اللي كنجا نمكي أولا لك شيء ذي تهمديون تهمدي كبير نجدان وإن لم يكن هناك هدي لوث أن أهان فاليمين يمينك على المدعى عليه مدعى عليه كرشي دارتا هاتي وعلى قاتل النفسي nafti kii dili korshee mee ahaaday almuxaramati qatluha la harmay kafaaratu ma ahaate citqu raqabatin kafaaradana ma ata laguma horooye oo mu'minatin ilaahay rasuulshii rumayti saliimatin nibadgaleey min alcuyuubi ceebku nibadgale cuyuubti almudirati dhibaas fain lam yajid hadiiba an helaana odoon mu'mina sada hadda oo kale odoon mar helaa ilaahay rasuulshii rumaayay ceebna ku saliime oo kasab dhibaasa oo anka shaqaysa korolanka dee sedi shahar mutataabiceen ayaa soomay kafaaratu qatliya la rehe safiri sharciyada islaamka may eedan dhiirigeliday ini bini aadanka la hureey ilan rasuulka sala allah alay wasalam waxiga mehka degay iyo oo odoonnimada muntashir eta alal kowni kullihi bini aadanka odhan iswaad odoonsadaw sidii markuun xaaladaas daahiradaas muntashirka eh oo oo oo may waaha lan lan daaway si tadriiji ayaa islaamkan daaway islaamka ma in daawaya horta muslimiinta oo dhan ma ibaadanka dhikay odoon mu'mine in la horhoy oo ibaadi nagati sheeg haddii ibaadi nagad marka may dhiirigeliyaha dhiirigeliyan ameen ata markun tashjiic kafaaratu dhihaar oo kale may ka jare itugur hagabatin may ka jare kafaaratu yamiin oo kale itugur hagabatin kafaaratu qatli may ka jare oo khata itugur hagabatin kafaaratu ciigaa oo ramadaan may ka jare itugur wal kasta itugur hagabatin itugur hataa ilaa ilaahayaa adina ka horooya haddii aad horooyto naarta ka horooya hataa alfarja bilfarji nabaga saasari may ka tusaasay markuun dhiirigelin tashjiic litaxriiri yani alcibaad bini aadanka ini laku horooyo may waaha milkii oo ilaahay milkidiis an hayn in la lahaado bini aadan islaamka ku horjeed laakiin xaalo jartay muntashir hayti oo hortiis islaamka jarta yalla takayufa islaam waana cilaajeyma in daawayaysa xigmadka jarto in daawaay dhiirigeliyi hornimadii baabkii odoonnimadiin hiri islaamka eeda aan hiri masduuda ka dhaki meel ciriiriya geliyi si oo walhaninku galna meeli kaleen lanku baho markuu biniaadanka o dhan si inhuro walidaalika islaamka markan xuriidda eeda intihgeliye odoonnimo ma ogol islaamka hal xaala oo leeraa almucaamalatu bilmithli haddii oo dadka intii kafaaladan odoonsadaan yoon an la odoonsado waa imaa manan bacd wa imaa fidaan hataa tada alharbu owsaaraha qur-aanka meeliley oo kale see emailogaas maay walan hayna maahayn in bini aadan la odoonso shariicada islaamka ma qab saas daraadiya markuu yaa cibaado lanka dhaki bini aadan lileey in la horooyo hataa mukaatabka in lacagda laku dhiibi hataa zakadii ya qiiblanka weelay wa firiqaabi ilaahay markii leeyahy subxaana wa tacaala qof qofka la leeyay ini hataa zakadii nasiiba lanku intaas dhog may la dhiirigeliyo haya bini aadan inay horoowo islaamka markan diinu lxuriya waayo walaysa diinu yacni istirqaaq sida oo dadka qaar hadda tuhumaya ama islaamka laka laka yacni muslimiinta ma ilan baahanya markuun hadaarada xeerkaas ayaa latay islaamka bini aadanka oo dhan is is odoonsadaay إلا الشريعة الإسلامية يا يا ضمن ما دي حريت بن آدم وإن لم يكن هناك لوث haddii injarna falyamiinu almudda calayki korshii walalka sheegdee dhaarde wayabrau markaasa birinagde waalaa qaatili nafsi naftikii dili korshee me ahadee almuxaramati naf la xaramilanki dili kafaaratun kafaari koraas wamaa kaana limuminin an yaktula muminan ilaa khataan qur-aanka meerne lang muminga lang muminga ini dil maamukaan sahasore ilaahay maana min surti galaas lacala hadii ilaa khataan hadii gefen dilma hadii gefen dilo markun lang walku kafokdaan walaalshaysaas ka dile kafaari koraasa diidi kusokow kafaaradeeda markun hiya kullu nafsin muslimatin lam yahdur damuha naf kasta muslime oo dhiigsheenin hadur la bileesh lanka dhigna lan hadur weelna lanki dili kafaari korshe oo gefnin dili walaa yahduru damu lmuslimi qof muslim ee dhiigsheenin mahadur nagdaa oo macnaa bileesh ma nagdaw ilaa biaxadi umuuri halaatha bayanaha rasuulu llahi sala allah alay sl biqowli laa yaxilu damu imrii muslimin qof muslim ee dhiigshee halaalma nagdaa weer marna yashhadu an laa ilaaha ila allahu ilaahay rasuulshay garaaw ini waahdaanidiis wa annii rasuulu llaahi ilaa biixdaa halaatin annafsu binnafsi naf naf lan dila la gasaasadow wathayibu zaani lan oo inti guur halaal eh saxiix eh hamari oo gawirka guursay waana ka jimaaci kadub zanaysidi usuun markaas wal rajimi haddanga lan yalan dile wal mufaariqu lidiini qofki diintiis faarugi waay التاريخ كتبي للجماعة المسلمين كتبي إسلام كبهي هداوي مرتد واي كاسنا يعني خيانة العظمى واي ديمو يعني حتى القوانين الوضعية دولة ذوك القبان ما يبالي خائن الوطن اللي لانك هدي ودي شي خيانة دولة أقول هذا سمجرق عصر ون حتى نوغن أمريكا حتى نقدم بيتي واكنا حتى سنونا يو نمنكم حتى روش حتى قهوتك كلي may waa hornimo iyo sheegdaan la lagabdi may wala sirti america fashiliya leeyin raadiyahan sababta ma at khiyaana culmaa galay wadintiisa ku galay islaamka ni ridida saas oo kale aan aragay lanka hadii gaal aadi ay wili sheeg islaam hangmarna markaasay may lan laga may si markaas xaaladaas islaamka marka khasaba caqiidada in xoog ka gala ilaan caqiidada ganaaco waay afa anta tukrihu nnaasa xataa yakuunu muminiin ilaahay saasay laakiin laa mar muslim ha muslimi islaamka hooba ku bah macnashe murtad waay kaas ahlu kitaab mee macna khiyaanatul cudmaa galay muslimiintku galay sida oo khaa-inul wadanka oo hadda oo dowlado on kasaayan oo kale la mideeyay kiisho markun yo may waaha la wanaagsi muslimiintana may ka aadaan may leeyna diin diinta islaamka isle is itiraafsan ummado kale in la dilo qab waxyaabaha shuhbaadka saa furaayaan macnaa taasna may waa dadki markii walkasaayan fahmaya yooba may waa khaa-inul watan dalsho ma ogolaadeen saas daraadii murtadka khaa-inul yani muslim waay qof muslimiinta qof khaa-in waay kaasa lamiday rawaahu lbukhaari wa muslim yaa muslim iyo bukhaari yaa weriyeen xadiidkaas yaa iska waafaqsan bukhaari mayka weriyey likun afar boqol sideetan afar muslimna mayka weriyey kun li boqol toddobaatan ili saas waay marka saas daraadiya qofka muslimka ee haddii naf muxarama ilaahay qiimay dile kafaari koraas kafaaradana ma et citqu raqabatin lagunga horooye raqabadaasoo mu'minatin ilaahay rasuulshii rumayta marka koowaad saliimatin oo saliime oo saliim ee maanishe may wahaa nabadgallay min alcuyuubi eeb iw almudirati oo dhabaasay bilcamali eeb oo shaqo walan dhammaasona ku nabadgalay oo eeb lijaylihaad gaba fain lam yajid haddii an helna maaha fasiyaamu facalayhi gaatilkii korshey ma ahaaday siyaamu shahrey lam sheher soonsho mutataabicayn oo israaxeen ligowlihi tacaala ilaahay goolshee daliilanga fii qatli lkhata'i waman qatala lanki dilo mu'minan qof mu'minanga dile khata'an gefna an dile fa tahriiru raqabatin facalayhi korshey ma ahaaday tahriir raqabatin raqabu furooyshee mu'minatin wadiyatun dii korsheehaadi musallamatun oo la sallamaw ilaa ahli lan sallamaw ilaa an yasadaquu ilaa yoo ku sadaqaaysadaan ilaa haddii oo sadaqaaysaan maahin tahriir raqabati mu'minatin wadiyatun musallamatu i diil sallama ilaa ahli lan sallamaw lanki qatiilka ha i helshay ilaa an yasadaquu ahlu qatiilka haddii sadaqaaysaan maayen fain kaana haddii ahaaday kan la dili min qowmin qolo haddii ku dhaladay caduwun lakum isin odowsiin le xarbo waay niman isin iyo dhatiyo cadows odunubsiin ku dhahayt haddii ku dhaladay wa huwa laakiin mu'minun dad sheeya cadowsiinga isu laakiin lang mu'min a waay qaraabadii tis oo didiis lahaya ya ya mayo cadow eh isuna mu'min waay fa tahriiru raqabati mu'minatin wal kalama lee raqabo mu'minid ayaa la horooya kafaaratan laakiin diilan lan gududaa ma leh wain kaana min qowmin baynakum baynahum miitha isaagun a golo isin iyo iyo dhatiyo ballan siin dhahay ballanka jartaan haddii lanka u dhaladi fadiyatun musallamatu lilaa ahli dii la siiya ileen golonkaas mucaahada siin ku dhahayto isin iyo dhatiyo ballan yaa lileensho haddii la dile may waahlaan musin ini dile dadka muslimiinta ini dii siyaan waay diida la siyaawna muqadaro waay gadarinta korahan sheegni haddii lanka ahlu kitaab ay diidiis walkase haddii oo majuusi ay diis walkase wa tahriiru raqabati mu'minatin raqaban an la huray waay faman lam yajid fasiyaamu shahrayn mutataabicayn waa kaas haddii intaas uswaay maha lama shahar isra'an towbatan min allaahi ilaahay subxaana wa tacaala ayaa towbadiin aqbalay saasa ka aqbalay wa kaana allaahu ilaahay caliiman allihii cilmi badan xakiima oo xikmad badan ahaadi marka saas waay intaas waay sharciyad ilaahay markan saasa sheegas intaas ay daayaas antaa kadib insha allahu tacaala may baa inta ku galaanay geeka kitaab alxuduud xuduud may waa islaamka markii cuquubaadka la ersiday insha albahaayaan alqisaas oo kan una hataa sheegnay ah الحدود او كان حتى انه غلط دونا اي التعازير سديد مرتبه يلي markii la roogo yani islaamka markii la roogo uqubaadka ama janaayaadka ama jaraaxaadka uqubaad waxyaabaha muslimiinta eedlan kula dagaalama adduunyadana eedan diidin in la tadbiiqiyo ku mid yihiin waxyaabahan may waa qisaaska oo ilaahay quraanka ka sheegay walakum fil qisaasi xayaatu yaa ulil albaab la'allakum markan way waahan ulil albaabka la hadalay dad uqulon saahibe lan caqlahoob an la haynana may waa umi ay ma fahmo markun qisaas xuduudo todobo todoba xad waay todobadaas xad iyo qisaaska hoob layska dara qisaas iyo xuduuda leere lama waaye may laka darey tacaasiirta laka dare qisaaska iyo xuduudo wal oo sharciga qadari waaye lakasaw macluume ah qadarsan may baa waa markun tacaasiirtina tacaasiir diida may waa qisaaska bedelku ata ama too bedel aan hayna asal sheeba toos ah hadii qatul khata oo kale ay diidi labadaas aan shal bahaas laakiin may kuma deetaha qisaas iyo xuduud iyo tacaasiir tacaasiirta maduuyeena wal sharciga ha aroori laakiin muqadar aan hayn waay gaadlaga gadire madaas tacaasiirta gaadlaga sadiidaas kii wadaan markan qiibta goor qisaaska ha ku bani i diidi qisaaska bedel ku hayt itii toos hayt wali haatob bini aadanka haddii muslim eh haddii ahlu kitaab eh haddii ahlu kitaab hayn kulli ha sheegnay boqol qar baa shala dhooy hal sanana waa leyle وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم